Mas-uuliyiin ka socda Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Dowlad Goboleedka Puntland oo kaashanaya Wasaaradda Deegaanka, Jaamacadda Bariga Afrika, Jaamacadda City Coast iyo Machadka Culuumta Badda ee Puntland ayaa booqday goob uu ku soo caariyay kalluunka nooca loo yaqaano hombo-barada taasoo ka mid ah xeebaha magaalada Boosaaso iyagoo halkaasi kusoo arkay tiro hombo-bara ah oo dhintay islamarkaana kor u dhaafaya boqol xabo kormeerka mas-uuliyiinta ayaa daaranaa u kuurgelidda sababta rasmiga ah ee ka dambaysa inuu soo caariyo kalluunkaasi iyadoo ay baaritaano samayn doonaan khuburada wafdiga qaybta ka ahaa islamarkaana leh cilmiga badda wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda puntland cabdirasaaq cabdulaahi xagaa ayaa ka warbixiyey ujeedka kormeerka iyo waxyaabaha ay xeebta kusoo arkeen
waxaanu nimi saakay Eh, abaarihii sideedii iyo bar Eh, waxaanu ku aragnay sidii horey loo soo duubay tiro badan oo noolahaas soo caariyey ah noolaha badda ee soo caariyey oo ku teedsan saaxad dhan hal kilomitir iyo bar waxaanuna ka tirinay boqol iyo wax deer waxaanu halka ku joognaa sidaan xalay idiin sheegnay aqoon-yahanadii badda u lahaa khibradda oo cilmiga badda bartay iyo aqoon-yahanadii bartay sayniska iyo baarista waxyaalaha ku taxalluqa sababaha saameeyey in noolahani badda ka soo baxo waxaanu ka eegnay laba dhinac dhinac ah dhinacii santifiga ee ah in samballo la qaado waxaa sambal laga qaaday noolaha waxaa sambal laga qaaday badda waxaa sidoo kaleeto sambal laga qaaday ciidda xeebta meeshii badda ay soo gaartay ah waxaa ila jooga labariskarayaal ka socda jaamacadda city code iyo jaamacadda bariga africa niman dhalinyaro oo aqoonyahan reer puntland ah aqoontaasina cilmiga sayniska dhiga ku shaqeeya khibradna u leh oo isugu jira labartiristayaal dhanka bathologiga ah iyo dhanka soilkaba ciidda baaristeeda injineerkii waa joogaa isaguna waaxdaasi waa dhina baarista dhinacii santifiga ahaa haddii ujeeddaduna waxay yihiin waxa uu cunay oo laga yaabo inuu ku xanuusto ama xanuunada ku dhacay in la fiiriyo ciidda haddii waxyaalo suma ay jiraan oo badda ka dhacay ama gaas ama oyal ama wuxuun in laga ogaado biyaha laga ogaado ciidda noolahana wixii ku siyaadada ahaa iyadana la ogaado oo sababaha uu u dhintay ama u wareeray ama sababay inuu xeebta soo aado sidoo kale waxaa nala jooga dhalinyaro ah oo marin technologyga bartay